waaba horusocodkeedu waaba aad bay u wanaagsaneed waayo waxqabadkeedu adduunyadii mar hadday dhahdeen lacagta waa ku aaminayna dawladihii hore laguma aamini jirin adduunyadii oo caalamkii o dhan a waxay yidhahdeen waxaan ku aaminaynaa dhaqaalaha dalka soomaaliya awal meelaha si dadban lagu samri jiray wax yaroo goflfa lasoo tuuri jiray marka iyadoo ay saas jirto baarlamaanku marka mooshinka hadda ay ka wadaan madaxweynaha wax wax lagu marka mooshin la qorayo wax lagu sababeeyaa la rabaa madaxweynuhu hadduu dastuurka ku tunto madaxweynuhu haddii uu ku tunto dhaqaalaha dalka haddii uu shaqo gudasho kale oo jikro iyo waxaas uu xilkiisa u gudan waayo waxyaalo badan aa jira marka haddee sihridiyo fiican oo soomaaliyeed oo sharaf leh oo madaxweynenimo iyo anigu aan u arkaa inuu madaxweynuhu hawsha u wado kormeero u marayaa caalamka ah shirar badan ka qaybgelaya marka anigu waxay u sababaynayaan ma fahmi karayo mooshinka xilligan ay wadaan baarlamaanka markaan jira waaba de waaba iyada weeye koox gaar ahoo sagaashan iyo afar lagu sheego marmar inta badan